asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeya dagaalada iyo duqiimaha yuhuudda ee ka wadamarinka go'doonsanee khaza waxaan maanta oo sabti ah dhanka kaanu ku beegan maalinkii afar boqol lixdan iyo saddexaad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqiimo afartan sideeddii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xaaladda guud isbitaalka alcawdi ee ku yaala waqooyiga marinka khaza iyo dagaallo xoogan oo lagu jebiyey askarta saynada yuhuudda haddabaan ku horeyno duqiimaha ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaadiya dhulka muslimiinta ee marinka khaza islamarkaana ka geysanaya duqiimaha wuxuushlimada ayaa waxay saacadii lasoo dhaafayee maanta ilaa maalintii shalay oo jimco ahayd ay weeraro kala duwan ka geysteen meelo badan oo ka tirsan marinka khaza habeenkii xalay ciidamada yuhuudda duqaynay ka geysteen marinka khaza ayaa waxay soobtay inay shahiideen dad badan oo shacab ah islamarkaana ay dhaawacmaan kuwo kaleedu fara badan waxayna duqayntan si gaara u beegsatay dad shacabba waan waxba galabsan kooxaha gurmadka reedka ayaana waxay sheegeen in ciidamada yuhuuda ee duqayn aad u xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen xaafadda zeytuun ee dhacda bariga magaalada khaza gaar ahaan dabaq weyn uu la degan yahay oo ku yaala gagaarka masjidka shamciya ah waxaana halkaasi ku sugnaa xilliga ay duqayntu dhicisay dad aad u fara badan oo barakacyaal ah iyadoona duqaynta halkaasi ka dhacday ku shahiiday saddex ruux oo barakacyaasha ka mid ah halkii ay jiraan kuwo kale oo soo gaareen dhaawacyo kala duwan sidaas la mid ah ciidamada yuhuudda waxay duqayn kale ku garaaceen dabaq kale oo isna ka agdhow masjidka alkanzi oo ku yaala xaafadda arramaal ee magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale madaafiicda goobta ku garaaceen guri ku yaala xerada albureej ee bartamaha marinka khaza waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah kana kooban dumar carruur iyo waayeelaan waxba galabsan halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kale aad u fara badan galbeedka magaalada rafax ayay sidoo kale ka geysteen duqiimo kale oo loo adeegsaday madaafiicda goobta waxaana duqiimahaasi loo adeegsaday madaafiicda ay sababeen istishaadka dad badan oo shacab ah iyo dhaawac kuwo kale guri ku yaala bartamaha marinka khaza waxaa laga soo tebinaya in ciidamada yuhuudiya ku garaaceen duqiimo xoogan oo xagga cirka ah waxaana ku shahiiday shan ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale aad fara badan dadka dhaawacyada qabayana waxaa lageyay isbitaalka shuhadaawul laksa ee ku yaala bartamaha marinka khaza ila warido maxaliya ula hadlay wakaalada wararkii anaadol ayaa waxay sheegeen in ciidamada yuhuuda ee duqiimo ku beegsadeen dad shacaba oo iskugu yimid halka loo yaqaano yarmuug waxaana duqiinta halkaasi ka dhacday ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira xerada nuseyraad wariye ku sugan ayaa wuxuu soo tebinayaa in halkaas ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen weerar toogashaah oo ay dad badan ku shahiideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waxaana ka mid a dadka halkaasi ku shahiiday weri ka tirsan wariyaasha aljaziira ee ka soo waramaya marinka khaza laguna magacaabo saayid nabhaan galbeedka muqayimuljadiidisna waxaa laga soo warinayaa duqiimo xagga cirka oo ay dad shacaba ku shahiideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen madraso ku taala xeradan ayaana waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen weerar rasaaseen ah iyagoo sidoo kalena ku turay bamgacmeedyo madaafiicda goobta ayay ciidanka yuhuudda ku garaaceen isla xeradani waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen isbitaalka almacmadaani ay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duuqimay ku shahiideen qaar ka mid ah dadkii halkaasi ku sugnaa iskugu jiray bukaanada iyo howlwadeenada caafimaadka halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale xaafadda shajaaciya ee waqooyiga marinka khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duuqiimo kaloo sababay istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza ciidamada yuhuuddu waxay duqiimo kala duwan la dhaceen dad barakacyaalla oo tiindhooyin halkaasi ka taagtay waxaana duqiimaha halkaasi ka dhacay lala beegsaday dadka barakacyaasha la soo warinayaa inay ka dhasheen khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jiraa isku imaatin ku yaala isla magaalada khanyunis waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqayn uu ku shahiiday wiil dhallinyaro falastiiniyaah sidoo kalena ay ku dhaawacmeen laba ruux xilli caalamka oo dhan isha ku haya halka uu kusoo gabagabubi doono dagaalka dabadheeraada ayay ciidamada yuhuudda ku qaadeen dadka shacabkii aan waxba galabsan ee ku sugan marinka khaza islamarkaana ay u geysanaysa xasuuqyada joogtada ah weerarada kala duwan iyo goodoominta dhan weliba ah ayaa waxaa si aaddah looga deerinayaa in halis la geliyo nolosha dadka bukaanada ee ku sugan isbitaalka alcawdi ee ku yaala deegaanka talazactar ee waqooyiga marinka khaza wakaalada wararkii anaadol oo soo xiganaysa agaasimaha isbitaalka oo lagu magacaabo maxamed saalax ayaa waxay sheegtay in ciidamada yuhuudda ee gudaha isbitaalka iyo gagarkiisba ay ka wadaan dagaallo xoogan waxaana uu tilmaamay agaasimaha in ciidamada yuhuudda si joogta u duqeynayaan guryo ka agdhow isbitaalka alcawda islamarkaana ay gudaha isbitaalka kusoo tuurayaan bamgacmeedyo waxayna middaasi keentay inu dab xoogan ka kooca hareeraha isbitaalka islamarkaana ay gubtaan guryo badan oo halkaasi ku yaala sidoo kale ay qalqal dareemaan dhammaan bukaanada iyo shaqaalaha caafimaadka halkaasi ku sugan waxaanu agaasimaha sheegay xilliga uula hadlayay wakaaladda wararkii anaadool in xaalka isbitaalka uu noqday mid aad u halis badan sababo ku aadan goodoonka joogtada ah iyo beegsiga bareerka ay ciidamada yuhuudda ku hayaan wuxuu sidoo kale tilmaamay saalax in isbitaalka ay iminka ku sugan yihiin soddon iyo sideed ruux oo bukaana ah iyo dadkii la socday iyo lixdan iyo saddex qofood oo shaqaalaha caafimaadka ka mid ah dhammaantoodana wuxuu sheegay inay go-doonsan yihiin islamarkaan aysan awoodin inay ka baxaan isbitaalka sababtoo ah diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaa beegsanaya buu yidhi cid kastoo ka soo baxda isbitaalka ama isku dayda inay gudaha u gasho agaasimaha isbitaalka lacwadda wuxuu sidoo kale carabka ku adkeeyey in isbitaalkan uu yahay isbitaalka keliya kusoo haray waqooyiga kaasoo bixinaya adeegyada caafimaadka islamarkaana ay joogaan dhakhaatiir kadib markii ciidamada gumaystaha yuhuudda ay daawooyinkii xaloofiyeen dhakhaatiirtii ku sugnay isbitaalada kale aha alindonuusiya kamaal cadwanna ay khafaasheen sidaasoo ay tahay in isbitaalkana waxaada aad uga taagan caqabaad waaweyn oo dhan weliba ah isbitaalka lacwadda ayaa ku yaala deegaanka talazactar ee dhacaciirifka fog ee xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka goodoonsan ee khaza waxaanu hadda aad u wajahayaa nuqsaan weyn oo dhanka daawooyinka iyo adeegyada daruuriga u ahaa caafimaadka iyo dhanka kale aaladaha uu ku shaqeeyo isbitaalka agaasimaha isbitaalka maxamed saalex ayaa wuxuu sheegay in iminka ay adeegsanayaan koronto aad u yar maalintii oo dhan taasoo saacado qoral lagu isticmaalo qalabka uu ku shaqeeyo korontada ee loo baahan yahay waxaana uu sheegay in aad u adagta in la fuliyo camaliyaadka qallinadii dadka dhaawacyada qaba korontada oo yar awgeed si kastaba waxaa guud ahaan qidaaca goodosanee khaza ka jira dhibaatooyin dhan weliba ah iyadoo ay ciidamada xaaqidiinta ee saynada yuhuudda ay kula kacayeen dadka shacabkii abriyada ah xasuuqyo aad u daran oo ay ku shahiidayaan kumanaan ruux kuwo kalena ay ku dhaawacmayaan takhriir ay soo saartay waxaa loogu yeeray qaramada midoobey ayaa waxaa lagu sheegay in xadgudubyada maamulka yuhuudda ay ka wadaan marinka khaza uu gaaray halkii ugu sareeyey islamarkaana ay jebiyeen waxay ugu yeedheen qawaaniinta dawliga ah ee iyagu dejisteen iyagoona sheegay in maamulka yuhuudda uu ku kacay xasuuqyo ka dhanna isbitaalada dadka shacabka ku sugan yihiin waxaana sidoo kale sheegeen in ciidamada ka amar qaatana tanyahu ay geysteen xasuuqyo kala duwan oo ay kula kaceen isbitaalada guryaha madaarista iyo weliba goob kastoo ay ku sugan yihiin dadka barakacyaasha ah waxaa sidoo kale taqriirka lagu sheegay in ciidamada yuhuudda ay dilal bareera u geysteen aqoonyahanada iyo dhakhaatiirta takhasuska u leh howlaha caafimaad haddaba xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqa ay geysteen ciidamada yuhuudda saacadii lasoo dhaafay ayaa gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shaydeen ka badan soddon iyo kow ruux halkay dhaawacyo kala duwan soo gaadhin kuwo kaloo aad u fara badan iyadoo xusad mudan tahay in tobanaan ruux oo shuhadaah iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qabay kuwas xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza tan iyo sanad kahor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo shan kun iyo sagaal boqol oo ruux halkii dhaawacyaduna maraya in ka badan boqol iyo sagaal kun saddex boqol afartan iyo kow ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo afar iyo toban bilood oo socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuuda sida isku midda u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawac dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqaymaha yuhuudda nisaar xandara u beegsanayso dadka barakacyaasha ah ugu dambayntii kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka goodoonsan ee khaza gumaadka iyo xasuuqyada wuxuuslimadana halkaasi ka wadaa weerarada ay dagaalyanada muqaamada falastiin ku beegsadeen askarta yuhuuddan iskugu jira kuwa toos ah duqaymo loo geystay saldhigyadooda iyo weliba weeraro dhabagallah oo khasaare xooga lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka yuhuudda ayaa waxay warar ku sheegayaan in marinka khaza looga dilay askar iyo saraakiil fara badan kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay shaaca ka qaadeen in saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada saynada yuhuudda ay ku ekeeyeen weerar aad u xoogan waxayna halkaasi milatariga saynada yuhuudda ku waayeen askar kuwo kalena waa ugu dhaawacmeen sidoo kale dad goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in weerar qaansi ama shiisha ay kooxaha muqaamada falastiin ugu dileen askari ka tirsan ciidamada yuhuudda xilli waa mid ku sugan xaafadda azaytuun ee dhacda bariga magaalada khaza waxayna warar ku sheegayeen markii ay xabaddu haleeshay askarigani uu goobta ku qurbaxay ilawarido maxalli ayaa waxay sidoo kale sheegeen in dhawaqa rasaas aad u xoogan oo lasweydaarsana laga maqlayey koonfurta marinka khaza ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda waxay sidoo kale weerar nowciya kula kulmeen magaalada beytxanuun oo ka mid ah magaalooyinka sida weyn uga howlcaya iskoorimadyada u dhexeeya maamulka gumaystaha yuhuudda iyo kooxaha muqaamada falastiin ciidamada maamulka dabadhilifka ee uu hogaamiyey maxamuud cabbaas iyo kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay sidoo kale isku fara saareen xerada jiniin ee ku taala waqooyiga daanta galbeed ee ku jirta gumaysiga maamulka yuhuudda waxaana halkaas looga itaalroonaaday ciidamada u carbisan maamulka gumaystaha yuhuudda islamarkaana adubaha ay yuhuudda isbuucyadii lasoo dhaafay u adeegsanayeen dadka shacabka ee ku sugan daanta galbeed